Subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa subax sabti ah oo bisha diseembar ay tahay saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
abaarka gaajo iyo oon habaabaad iskan maxaasay ka tirsan gaal roob ka jira lama arko kaas candhabeeyaashu cidda rogaaya okaa xoola malihii oo xooli waa iga baabi'een haa ari maydaha meeshaa haddeer la soo galo
Xoolo dhaqato Soomaaliyeed oo kasoo hayaantay abaaraha mudug ka jira awgeed oo soo gaaray gobolka Hiiraan warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka gambiya oo doortay madaxweyne cusub oo beddelaya yaxya jaamac oo awoodda waddankaasi hayay muddo ku siman laba iyo labaatan sano Qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay khadka telefoonka kula xidhiiray qaar ka mid a madaxda caalamka waxaana madaxdaasi ka mid ahaa hogaamiyaha taiwan tsai ing wen tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid xadgudub ku ah siyaasadda dhexdhexaad ah oo uu maraykanku lahaa taasi oo halis gelinaysa xidhiirka maraykanka iyo dalka china ka hor intaanu talada la wareegin madaxweyne trump wadahadalkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu horreeyey ee dhex mara madaxweyne la doortay oo maraykan ah iyo hogaamiyaha jasiiradda taiwan tan iyo markii ay dowladda maraykanku xidhiirka u geysay jasiiradda taiwan sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii guddiga doorashada ee dalka gambiya ayaa shaaca ka qaaday in hogaamiyaha cusub ee mucaaradkee adama borow uu ku guulaystay doorashadii dalkaasi isaga oo ka gacan sarreeyay madaxweynihii muddada badan talada dalkaasi soo hayay guddiga madaxa bannaan ee doorashada dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in guushu ay raacday borow oo helay in ka badan boqolkiiba shan iyo afartan cododka dadweynaha dalkaasi halka uu madaxweyne yaaya jaamacna uu helay boqolkiiba soddon iyo lix
subax wanaagsan dhegeystayaal kad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington xafiiska tirakoobka ee dalka sweden ayaa ka taageeray xafiiska tirakoobka soomaaliya khibradda xagga howlaha tirakoobka waxaana ay kulan ku yeesheen magaalada jabuuti ee caasimada jamhuuriyadda jabuuti mas-uuliyiinta dhanka soomaaliya ee kulankaasi ka qayb qaatay ayaa waxa ay ka yimaadeen magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo garowe iyadoo khubaradu uu ka socday dowladda sweden ay bixinayeen kulankan tababarada ee casharada lagu qaadanayay maxamed cumar macalin oo ah agaasimaha qeybta tirakoobka ee wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa u waramay wariyaha v o eda ramadaan muuse
walaal kuranka wuxuu ku saabsan yahay isku imaatin xiriirka ka dhexeeya annaga oo soomaalida ah statistikada soomaalida iyo statistikada sweden oo ku salaysan qorshe lagu kobcinayo aqoonta iyo waayo aragnimada statistikada soomaaliya ee naga caawinayso statistikada sweden way statistikada dhinac walba saamaynaysa soo maaha hadday tirakoobkii dadweynaha tahay haddee tahay arrimihii kale walaal haa tan badanaa waxay ku salaysan tahay waa tababar sida aan u sheegay tababar ku dhisan kobcinta dadka laakiin waxay ka kooban tahay ilaa afar qodob afarkaas qodob oo qayb ka mid ah yacni ay tahay general management iyo yacni maamulka guud iyo qayb ka mid ah statistikada micnaha dhanka dhaqaalaha ah economic statistics aan dhahno iyo statistics dhanka arrimaha bulshada ah social statistics iyo qayb kaloo aad u muhiim ah oo ah statistical methodologies qaabka loo maro in loo sameeyo xog ururin ama markay imaan lahayd surveys ama even census markii aan gaarno laakiin hadda waxaa lagu jiraa heerka tababarka howlahan statistikadu kaalintee bay ku gacan qaban karaan doorashooyinkan iminka la wado loo fadhiyeen soomaaliya inaga ka qabsoomaan dhowaan walaal sida aad la socotid statistics ama dayta la-aan micnaha dowlad wax ay samayn karta haba yaraatee ma jirto waa odobdhexaadka lagu gaari lahaa go'aamada wadanka lagu qorsheynayo horumarintiisa sida hadda waxyar ka hor aan ka hadalnay annaga hadda waxaan ku jirnaa heer soo kabasho wadan ah heerka soo kabashada marka waxay ka mid tahay in wadanka uu helo data oo surveys ku dhisan laakiin ujeedada guud oo aan leenahay hadda waxay tahay labada kun iyo labaatanka ka hor doorashada soomaaliya soo socota sida uu qeexaya micnaha annaga dastuurkeenna waa in la helaa sensus sensuskana waa tirakoobka guud ee wadanka marka hadda waxaan ku jirnaa heerkii koowaad oo lagu gaari lahaa sensuskaas hadda waxaan soo dhammeynay barnaamijkii weynaa oo tirakoobka bulshada population estimation survey loo yaqaano waxaan kaloo sameynaa sanad kasta barnaamij la yirahdo high frequency survey oo aan la sameyna wall bank oo lagu hadlaya dhaqaalaha iyo in yar haddaan ka dhexgalooda iga raalliya xagga bulshadoo kale in tirakoobkeeda dhinacii reeraha tirakoobkoodii mataa miyaad samayseen ahaa waxaan sameynay mid qayaas oo bilaaw ah maadaama hadda dowladdii dhexe ee burburtay oo aan lahaynin xog wanaagsan labada kun saddex iyo tobankii waxaan bilaabay barnaamijkaas oo yacni lagu qiyaasayo populationka lagu qiyaasayo micnaha dadka soomaalida laakiin barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij bilaaw ah oo aan dhammaystirnayn laakiin hadda waxaa la rajaynayaa inaan sameyna mid la yirahdo demographic health survey oo asiga lagu kubcin doona laakiin ujeedada guud sida aan kuu sheegay waxay noqon doontaa tirakoobka guud oo dhici doona hadduu rabbi idmo labada kun sagaal iyo tobanka doorashada soo socota ka hor saboolnimadoo kale maxaad ka qabanaysaan iyo gargaarkii ummadda soomaaliyeed iyo abaarahan xoogga le iyaga walaal waxyaabaha xoogagtan aan u aruurinayno waxaa ka mid ah in lagu ogaado ama inuuna siiyo yacni wadanka xaaladda rasmiga ah uu ku jiro oo saboolnimadana kow ay ka mid tahay sida hadda aan kuu sheegay barnaamijka wolbank aan la sameyna wolbank badanaa waxay ka shaqeeyaan sida saboolnimada loo yareyn lahaa marka hadda waxaan ka wada shaqeynaa sanad walba waxaa la sameyn doonaa survey la yiraahda high frequency survey surveygaas marka wuxuu noo tilmaamaa inta ay gaarsiisan tahay saboolnimada iyo inta iyo waxa annaga aan ka qaban karna markaas marka dowladda iyo ayaan u bandhignaa dadka mas-uuliyiinta ah sida ay ugu qorsheeyaan sida loo yareyn lahaa saboolnimada hadda ma aha laakiin si ku salaysan adduunyada oo hadda waxaa soo baxay s d gs yacni uu yahay micnaha in lagu cabiro ama lagu yareeyo saboolnimada guud adduunyada dhan oo annagana gooni noo sii ah
maxamed cumar macalin agaasimaha qeybta tirakoobka ee wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya oo magaalada jabuuti ugu warrameeyey wariyaha v o eda ramadaan muuse
subax wanaagsan dhegaystayaal v o a washington ayaad la socotaan abaaro ba'an ayadoo ay ka jireen guud ahaanba dalka soomaaliya ayaa waxaa roobabkii ugu horreeyey ee ka horay bartamaha soomaaliya gaar ahaana gobolka hiiraan u soo hayaamay xoolo dhaqato ka yimid gobolada mudug iyo galgaduud wariyaha v o eeda xuseen xasan dhaqane ayaa haddaba waxa uu la kulmay qaar ka mida qoysaskii soo gaaray hiiraan warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaas
qoysas badan oo aanan helin raxmadda alle kana soo hayaamay inta u dhexaysa guraceel ilaa iyo magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay soo gaareen deegaanada uu roobku ka da-ay ee gobolka hiiraan mid ka mid ah haweenka abaarta uga soo hayaamay gobolka mudug ayaa v o a uga warbixisay iyadoo joogta meel u dhow tuulada hees baaxadda dhibaatada deegaankooda ka jirtay magacayga asal xasan caliyaa la yidhaah dhibaatada meeshaan uga ibina waa gaalkacyo agteed alfar yar gaalkacyo la yidhaha siinka gaalkacyo agtiisa ka muuqdo waa kaas abaar iyo gaajo iyo oon habaabaan iskana haa maxaasay ka tirsanta yaa hees waa kaas maxaasay ka tirsanta gaalkacyo ilaa hees haa agtaas meel roob ka dama jirta may meel roob ka jira lama arko waa kaas candhabeeyaashu cidda rogaya waa kaas xoolo malihii oo xooli waa iga baaba'een haa ari maydaha meeshaa haddee lasoo dhow goormaa idinkugu dambeeyey rooba heshaan roob afar sanaba roob ma helne werwareegaan ahay waa kaas
maxaa dadoo kula socda carruur dhowrahan wataa waxayna waa kaas madigaa dhale
waxaan eedow ahay walaalahay dhaleen iyo waxaan dhalay waxay dhaleen wey iska habaaba abaartii xoolihii haddee saa u baabiiday bal dadkii ka waran noloshooda nolol ma haysta waxaa iska baqbaqtaa hadda naftana waxay sii dayda lama arko ilaa waxaan biyo iyo baadnina hays hadeer waxaan ku dhaansana ma haysano xataa meesha waa cadceed haa Haye.
waa ka meesha xataa waxaan dar waa kacna waa la-an in jidka uga wareego wax gaadiida wax gaadiida haddaan haysana ka bixi lahayna halkan xali waa joogteen haa xal aan joog taas hataa shilin lacag oon kusoo dhaansano ma haysano ya waxaan ka waxaan ka dalbalaya waxaan rabi lahaa in waxaan ku noolaano dadka deegaan iyo inayna soo dhaweeyaan oo na baalgeliyaan oo ilaa haddaa abaar keentaan nahay aa kaas dadka abaarta uga soo cararay gobollada mudug iyo galgaduud ee soo gaaray gobolka hiiraan xoolaha ay wataan oo aada daciif u ah awgeed waxaa lagu soo daabulay gaadiidka xamuulka intii yareed ee abaarta ay kala soo samata baxeen qaar ka mid ah ayaa waxa ay ku dhinteen dhabaha intii ay kusoo jireen sugaal waxa uu tiro ilaa shan boqol oo neef oo ari ah uu kala soo tegay shalay subax deegaan u dhow gelinsoor hal tiro iyo bar ayaa kaga dhintay intii uu waddada kusoo jiray arigana waxaan ka soo raray meel la yidhaahdo miraawleed oo galnisoor ka shiraysa waxaan shan boqoloo neef buu ahaa intaan iyo tiro iyo konton meel dhaha iga baktiday wixii kalena hadda ayakoo aan naf badan lahayn bay meelaha marmarahayaan wax kastoo ay tahay baabuurtii aan reer jirana waxay iga jidha carradii mana ii soo gaarto ariga iyo xoolaha carruurta ka hor inay iga baqisaan ka baqahay halkaanaan roob noogu dhawaayana waa u soo guuray marka bandirley iyo halkan maxaas inta udhexaysa meel oo roob ka da-ay waa la kulanta ma jirtaa ilaa kalkacyo wax roob oo ka daaya ma leh iyo meeshaan hadda aan joogno
ogaanta dadkii eh, deegaanka aad ku nooleed deganaa xagee aadeen badanaa wax barakacay oo u guuray ilaa hobyo iyo ilaa halkaan bay galeen wax hadda badan oo meesha ku negi ma jiraan wixii ay u negin hadda way guurayaan waxna way xoolihii bay ka dhammaadeen meeshoodii bay iska joogaan hobyo maya wax rooba ka daamalay cunto jidaal baa loo doontay hadda ugu badnaansho qoys baan nahay laakiin wixii kale way soo socdaanoo da- kale waa dadki way imaanayaan ilaa berihiisa hadda may soo degahay shalay waxaan ka soo saarnay markii laba saac subaxnimo ahayd saakana waxaan furnay laba saac subaxnimo kale intaasna waa soo wadnay haddana wataas in meesha aan ugula kulanteen ariga dhintay waa ido iyo riyo waxayna u badan yihiin idaha waxa baktinhaya oo dhintay riyuhu way yar yihiin laakiin idaha ayaa aad aad iyo aad u badan gaajo oo nolof la-aan caws la-aan noloshii haweenka iyo caruurtu dee anagu dad iska xoolo dhaqataa maan ahayn xoolahay ku xirnaadeen haddii xoolihii ay ka dhammaadaanna hadde waa tii ilahay ku baxshan in la arka mooye war kale ma leh cabdirasaaq xasan cali waa darawal gaari mid ka mid ah kuwa xoolaha abaarta ay saameysay lagu soo daabulay waxa uu v o a u sheegay inay jiraan dad xoolo dhaqato ah oo markii ay xooluhu ka dhammaadeen iyagu gacmahooda isku dilay dad badan baa waxaan maqlaynay iyagoo gacantooda isku toogtay oo aada u liita dadna gacantoodayba isku dileenaan maqlayna xoolihii oo ka dhammaaday adiga maarata bishii horeba meeshaan haddeer ilaa maa shan boqoloo neef baan soo saarnay shantii boqol adiga hal boqol baa hadda ka dhaqdhaqaaqay hal tiraa ka dhaqdhaqaaqay soo naf badnay Eh, deegaankan yaa waxaa maaragtay roob maaragtay noogu dhowaaday roobkii adiga halkaanaan kasoo galnay baabuurkii baa naga galay baabuurkiina hadda waa na ag taagan yahay annakiina meeshaan dhoobannahay xagga biyo la-aanta xagga tabar la-aanta aad baan u liidanaa meesha aad ka timid oo xoolaha aad ka keentay oo mudug ah iyo degmada maxaas inta udhexaysa wax rooba deegaanada ma jirto wax roobana ma ana arag wax dadahoo deegaankaa degana maana arag ummaddii waa ka guurtaaliya mar hore ka guurtaaliya ilamaa deegaamada halkaan aan marayno iyo ilamaa meesha gelinsoor ka dhexaysa dadka abaarta uga soo hayaamay deegaanadooda xitaa waxaa ku jira dad ka yimid qaybo ka mid ah gobolka hiiraan gaar ahaan deegaano hoostaga degmada buulaburte xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a weli waxaa ka socda qaar ka mid a magaalooyinka maamul goboleedyada dalka soomaaliya xaruntu ah doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waxaa jira in meelaha qaarkood laga soo warinayo musuqmaasuq lala xiriirinayo mas-uuliyiinta guddiyada doorashada maamul goboleedyada iyo madaxda maamuladaasi xildhibaan axmed ducaale geelle xaaf oo u sharaxnaa mid ka mida kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka beeshiisa waxa uu sheegay in loo diiday inuu u tartamo kursigaasi oo uu muddo u sharaxnaa haddaba saare cabdi axmed ayuu uga waramay wa- sida ay wax u dhaceen annagu laba bilood ka hor baan tagnay meesha dadkii baan isu keennay odayaashii iyo iyo kii saxiixaha ahaa iyo dadkii musharaxiinta ahaa meeshii waan diyaarinay adoo waqti hadda laga joogo afartan cisho magacyadii baan diyaarinay Eh, waxaan u gudbinay guddiga doorashooyinka dhowr jeer oo annaga waxay ahayd in la qaado codaynteeda bishii hadda bishii november ee dhammaatay lixdeedii toddobadeedii in la qaaday ahayd annaguna waxaan geynay afar iyo labaatan madaxweynaha soo hadlay wuxuu yidhi dib ha loo dhigo waa sugnay waa sugnay kabacdi mar hadda laga joogo laba asbuuc laba adigu labaatan cisho waxaan ogaanay in nin aan kuba jirinba dadkeedii loobigaraynayey ama odayaasha u yeeray ama ergada u yeeray ayaa yimid oo beesha ka mid ah runtii cidna ma aanu warsan dad buu wuxuu sheegay keliya inuu ku siyaa xoogi doono isagu waa garta xoog inuu ku qaadanayo madaxweynaha galmudugna uu raalli uga yahay adugu toddobiyo toban cisho ka hor ayuu wuxuu sameeyey ergo konton iyo kowdii oo joogta xagga magacyadu xaraysa konton iyo kow kalo xamar ka qaatay inta badan qaarna meeluu ka ururiyey maalintii la codaynayey waa maalintii daraatii koodaysay ahayd odayaashii way u yeereen galabtii guddiga doorashooyinka waxay yidhahdeen musharaxiintu u sheegaa doorashaa jirta musharaxiintu waxay odayaashu waxay yidhahdeen dee ergadeedi maba xaraysnee may may ergadana waa keeni doontaane orda iska taga waa tageen waxaan filaynay in ergada loo yeero maalintaa la sawiro la xareeyo maalinta dambana haddii odaysita la codeeyo waa garta nasiib daro ergadii koob iyo kontonka ahayd oo kafaala ku jirtay oo xamar laga qaaday oo ninka gaarka ahi geystay ayaa codeeyey aniga iyo ninkii nin la yidhaahdo ambasador cabdi xaaji ayaan ahayn oo markii hore dee joogno tartamaynay labadeedii midna looma yeelin guryahayagii ciidan baa lagu wareejiyey inaanaa soo bixin markaa ayaa la codeeyey maalintii ahayd maalin afraad bee baan filaya maxaa sabab u ah in adinkii dhiibatay lacagtii saad ii sheegtay qarashaadkii loogu talagalay xildhibaanada inay bixiyaan ergada keensateen musharaxiinta ka mid ahaa inayna ka mid noqon ee doorashada annagu ergadii beeshu keentay oo aanu la soconay oo aanu wada soconayba ma ahe erge kale oo xataa laga yaabo qaarkeed inuusan beesheeda ahayn baa meel lagu xareeyey ayadii baa codaysay annaga keliyana ma ahee dad badan oo meesha joogay ku dhacday arrintaas marka yaad kala hadasheen guddiga doorashada ama maamulka galmudug ama odayaashiina cidaad la hadasheen ma jirtaa oo waxaa idinku dhacaa aad kala xaajooteen waanu kala xaajoonay odayaasha mar walbaba ayagaa taagnaa madaxweynaha galmudug iyo guddiga doorashooyinkuna waa nimanka arrinta sameeyey oo ka dambeeyey waa garta ka- ayagaa ka dambeeyey ayagaana had iyo jeer diidahayay in annaga ergadeedii loo yeero ay codeeyaan ayagaa diidanaa waa garta meeqo qof oo kale ayaa adiga kula mida oo kursigaas u tartamaysa oon u tartamin aniga iyo laba nin baan ba ahaynba aniga iyo ambasador cabdi xaaji iyo anigaan ahayn labadeedii midna looma yeelin markii la yeelinayay xataa lama oran waa maqan yihiin waana loo quuri waaye waxaa la yidhi cabdi xaaji hal buu helay axmed ducaali wasiir oo helay mana aanaan tegin meesha haba yaraatee ma aanaan guryaha xataa kamaanu waa garta marka yaa la tartamay qofka la siiyey hadda kursigaasi wiil yaroo isaga uu keensaday oo kuwii ergada u qaatay ka mida ayuu subixii lafteedii inta lacagtii ka bixiyay meesha geeyey maxaa yeelay arrintan waa program ay ahayd guddiga doorashooyinka iyo madaxweynaha iyo ninkan ayaa u tashaday oo wada socday ugu dambeyntii marka ilaa iyo haatan cidaad kala hadasheen arrinkaasi ma jiraa mise dib aad uga soo noqoteen halkii doorashadu ay ka socoto oo keliya
maya maya maya annaga waa soo noqonay halkii doorashada ka socotay laakiin intii ergadaas xalaysnayd waxaanu u gudbinay dacwadeeda guddiga khilaafaadka way hayaan wayna qoreen ergadaa odayaashu keeneen mooye mid kale inaanay codayn karin wixii ka soo baxaana ay baadil yihiin ayay horeba noogu qoreen oo na siiyeen tii ayaana taalla hadda guddiga khilaafaadka
axmed ducaale geelle xaaf oo u sharaxnaa mid ka mid a kuraasta aqalka hoose baarlamaanka galmudug oo u sheegay in loo diiday in uu u tartamo kursigaasi isagoo u waramayay sahraha cabdixmed halka kala socoteenna waa v o a
dalka ku yaala galbeedka afrika ee gambiya waxaa ka dhacay doorasho looga adkaaday madaxweynihii muddada dheer wadankaasi ee laba iyo labaatanka sano ahayd ka talinaya yahye jaamac waxaana ku guulaystay markii ugu horreysay nin aanan wax badan siyaasadda horey ugu soo jirin oon lagu aqoonin laguna magacaabo adama boro haddaba sida doorashadaasi ay u dhacday iyo madaxweynaha cusub qofka uu yahay ayaa wariyaheenna xuseen barre aadan waxaa uga waramay cabdirasaaq maxamed aadan abu hureyra oo ah ganacsada magaalada banjuul ee gambiya xogtaan ka hayo kolley waddankan u k inuu maaragtay joogi jiray qolada oppositionka mucaaradkaana uu maaragtay madax u ahaa dukaan la yidhahda argos oo ku yaala magaalada london uu ka shaqayn jiray konton iyo kow jir uu yahay da-diisu qabiil la yidhahda mandika yuu ka dhashay wuxuu la qabiil yahay madaxweynihii hore oo madaxweynahan hadda jooga uu ka qaaday xukunka hore uu ka qaaday waa nin muslim ah christian ma ahan haddana sababaha uu guulaystay waxaan is leeyahay mucaarad dhowr xisbi ah ayaa maaragtay midoobay oo maaragtay codkoodii sanadkan ku midoobay marka sidaasaa maaragtay asaga loogu gartay maaragtay inuu uu noqdo madaxtinimada waa tahay haddiiba uu si rasmiya ula wareego talada dalkaasi maxaa iska bedeli doona bay kula tahay dadku runtii sababahaas leeyahay maaragtay wuu kusoo degdegay oo dadku way ku doorteen ninkii hore madaxweynaha runtii shaqo badan buu qabtay oo waddanka xilligii uu qabsaday meeshii uu kasoo qaday iyo meesha hadda uu joogo runtii faqri badan baa udhexeeya hadday noqon lahayd dhinaca maaragtay dhaqaalaha hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada hadday noqon lahayd dhinaca developmentiga iyo maaragtay waddooyinka iyo dhismayaasha iyo wax lamidka ah laakiin cilada keliya uu lahaa oo runtii dadku ay aada uga soo horjeesteen wuxuu ahaa meeshii buu ku raagay mudduu joogay labaatan iyo laba sano maadaama marka meesha uu ku raagay oo muddo uu joogay dadkii xoogaa fed up bay ka istaageen waayii dambe mucaaradka wuu batay wuu sii adkaaday dad badan baa la xirxiray dad badan baa maaragtay xataa qaar la dilay baa la yidhi maadaama marka uu sidaas ahaa dadkii xoogaa fed up bay ka istaageen inuu dadku uu dhaafo ninkan muddada meesha joogay ayaa sababta ugu badan runtii horta asagana uu umis u lusgareeyay maaragtay codkii kanana u helay taasa horta ka mid ah imaa maxaa dhacaya runtii waddanku xagga amniga iyo macnaha waa waddan amnigiisa iyo securitygiisu aada u dabdisan yahay oo maarata u controlan yahay haddadaan kula hadlayo ilaa xala ilaa shaleeto macnaha magaaladu ciidama maarata ku hareereysnaa si fiican bay shaqada u kala socotay securityga u habeysnaa cid cid la hadlaysay ma jirin hadda markii codkii la sheegayna dadka way soo baxeen oo celebration iyo maaragtay waxay ku jiraan maaragtay way celbrate garanayaan amniga xaggiisa wax dhibaata insha allahu tacaala kama rajeynayo in wax iska bedelaan waddankuna runti waa waddanka ugu isfuulsan xagga ugu amni badan xagga west africa markii la yihahdo waa tahay muddaad ku nooleed dalkaasi oo ganacsada ayaad ka tahay bal waxaad fikrad naga siisaa xaaladda nololeed iyo bulshada dalkaasi waa sidee waddanka horta nabadgelyada ugu adduunka hadda xilligan la joogo hadda nabadgelyada horta lambar one u ah xagga nabad nabadgelyada waddankaas maasha allah waa ku ammaanan yahay xagga nidaamka iyo ku noolaanshihiisa ama dadka muwaadiniinta waddanka u dhashay ha noqdeen ama dadka foreign-ka oo maaragtay ama investorska oo banaanka ka yimid ha noqdeene waa waddan uu sharcigu shaqeeyo oo qofku markii uu wax ku dhacaan ama wax u baahdo uu yaqaano meeshuu aadayo oo sida afrikada qaarkeed aan ku naqaano laalaab iyo hebelo xagga iyo laaluusha aysan jirin laakiin uu qofku garan karo isla markiiba meesha uu abbaarayo siduu wax u rabayna maaragtay ama wax usoo bandhigteen loogu qabanayo taas horta xagga nidaamka iyo security-ga yahay xagga dhaqaalaha iyo nolosha dadka dadku horta waa dad yar runtii aduu laba milyan ilaa hal milyan iyo sideed boqol oo kun baa lagu magacaaba ilaa aduu laba milyan oo kale ama hal milyan shan boqol oo kale oo dadka banaanka ka yimid oo ajaanibka ah waddanku dhaqaalihiisu aada uma xoogano waa yar yahay dadkuna badankood banaankaay ku maqay jiraan oo waa dad sida soomaaliya oo kale dadkii ay macnaha diaspora badan oo banaanka jirtay leeyihiin dadku marka waxyaalaha ay ictimaadaan oo shaqada u ah badanaa waa dadka banaanka wax looga soo diraayo sida soomaaliya oo kale iyo matalan banaanka dad badan oo laga biilaa jira oo dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay dadka diaspora maarata soo biilaya waa ka mid touristahana maaragtay waa ku tiirsan yihiin oo waddanka waa waddan dalxiis oo waxaa taga maaragtay runtii diyaarado badan oo wadamadan yurubiyaanka ka taga iyo dalxiisayaal aada u badan halkaasuna dhaqaalaha waddanka wuu ku tiirsan yahay laakiin dhaqaalo badan oo maaragtay aada u badan waddanku ma leh
cabdirasaaq maxamed aadan abu hureyre oo ah ganacsado degan magaalada banjuul ee caasimada gambiya khadka telefoonka ah ayuuna ugu warramayay xuseen barre aadan halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaan dileenahay subax wanaagsan haatan aynu ku wadan sanno codkii fanaaniinta deeq axmed iyo dalmalyare oo inagu luqeynaya heeskan ah codkaasi fanaaniinta deeq axmed iyo dalmalyare ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadadii subaxa saakaydi ka imanaysa laanta soomaaliga v o tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.